horta muxuu ahaa in oo maamul loo helo deegaanadaasi aad iyo aad bay u wanaagsan tahay marka waxaa jira khaladaad iyo waxaa jira maarata muxuu ahaa isaan la-aan ayaa ka jirto sidaas daraadeed in maamul duuligeed la helo oo maamul goboleed ah waa mid dadku ay maarata muxuu ahaa ay u heelan yihiin hase ahaatee qolada dooneysa xukunka ama maamulka inay majaraha u qabtaan ayaa ah maarata qolo maarata lagu aan lagu kalsoonaan karin oo aan la aamini karin duruufo iyo maarata muxuu ahaa iyo iyo iyo iyo xaalado jira awgood iyo iyagoo maarata muxuu ahaa horey loo soo arkay maarata muxuu ahaa waxqabadkoodii iyo hogaamintoodii iyo horey loo soo arkay saas daraadeed wax lagu kalsoonaan kara maaha laakiin qolo weliba waxay doonaya inay xoog ay wax ku noqdaan shacbigana ay afduubaan waxaa si habboon oo aad iyo aad u wanaagsan in shacbiga ay wax banaanin la siiyo iyagoo ay maarata muxuu ahaa kala doortaan ama lix gobol ama saddex gobol marka hore rsiin iyagoo ay kala doortaan kabacdi haddana maarata muxuu ahaa intii hogaamin laheyd iyagoo ay doortaan ayaa wanaagsan laakiin haddii maarata muxuu ahaa sida hadda nimanka ay ku dhaqmihayaan ay ku socdaan muumale ay inay wax natiijo oo wanaagsan ay kasoo bixi karto miski annaga dadka deegaanka u dhashay aan nahay aqoon-yahanad iyaan nahay waa u dhongoloolnaa siyaasada muddo badanna waa kusoo dhex jirnay waayo arag iyo khibrad badanna waa u leenahay markaa sida wax lagu wado si habboon maaha waa garta marka siyaasiyiinta kala aragtida duwan sidee la isugu soo dhaweyn karaa
horta iyagu inay talasinaan ayaa loo baahan yahay markaas kabacdi ayaa laisku soo dhaweyn karaa laakiin qof walba meel uu qabsaday meeshiisu inuu ku degan yahay shacbigana war kama hayaan marka aaday u adkaanaysaa arrinta
waa garta
haye dabcan hadda baydhabo waxaa isku haya lix maamul qolo wadata iyo qolo kale oo saddex maamul wadata dowladda federaalka iyo beesha caalamkuna horey waxay u sheegeen n lix saddexda gobol maamulka ka kooban inay taageerayaan dhismihiisa marka sidee aragtidan saddexda gobol looga sinaan karaa
horta taageerada maaragtay caalamka iyo tan oo maaragtay dawladda dhexda waa loo baahan yahay hase ahaatee go-aanka waxaa iskale shacbiga ayaa iskale waa u madax banaan yihiin sida maaragtay dastuurka oo hadda sida kumirgaarka looga dhaqmaayo ku qoran shacabku way u madax banaan yihiin inay maaragtay madaxdoodii iyo mas-uuliyiintoodii ay doortaan islamarkaana maaragtay muxuu ahaa maamulkoodii iyagoo ay dhistaan waa waxa u waxaa kuu fahmay in shacabka goboladaas ku nool ay soo dooran karaan maamulka
a
laakiin xilligan la jooga iyo xaaladda hadda taagan suurtagal ma tahay in shacabka uu wax doorto
aada iyo aad bay u adag tahay laakiin qadarintooda ayay leeyihiin waa adag tahay shacabku inay wax doortaan laakiin shacabka wakiilay leeyihiin wakiilada shacabka in maaragtay muxuu ahaa oo aragti midaysan ay ka qaataan islamarkaana maaragtay muxuu ahaa si wada jir ah ay maaragtay muxuu ahaa ay u doortaan inta oo laga helaayo wamxoogwan maan ama maaragtay muxuu aha shacbiga rabitaankooda ayagu ay u dhan yihiin muxuu ahaa ay kala doortaan waxa ayaga ay rabaan laakiin hadda wakiilada shacbiga sida maaragtay muxuu ahaa ururada bulshada qeybaheedii kala duwan odayaasha dhaqanka ayaa laga rabaa inay maaragtay muxuu ahaa ay soo xushaan mas-uuliyiintii hogaamin lahayd
waa garta marka odayaasha dhaqanka laftooda waxaad moodaa inay ku kala duwan yihiin aragtida saddexda gobol iyo lixda gobol marka maxaa xal noqon kara waa xal noqon karaa bulshada rayidka ayaa loo baahan yahay meesha inay soo galaan sida maaragtay muxuu ahaa muxua aqoon-yahanada haweenka dhalinyarada muxuu ahaa waxgaradka oo ma odayaasha dhaqanka malaagada ama salaadiinta waxa lagu sheegaya kulligooda bug waaye dad oo maaragtay muxuu ahaa masiirka ummadda ka durjumaayo ma ahan nin walba madaxuusu gudiysado cimaamadu qaatay ugaas baan ahay malaag baan ahay suldaan baan ahay uu dhihihaya ma lagu kalsoonaan karo waa jiraan dad oo lagu kalsoonaan karo laakiin fara ku tirsay aaday u yaryihiin laakiin waxaa loo baahan yahay in dhammaan ba qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay ay mudnaantoodii lahaadaan oo mudnaantooda la siiyo taladan ayaga ay ka go-da ayaa la rabaa laakiin koox iyo shaksiyaad oo marba maarata sidii la raba laga yeelanayo oo markii la rabana laaluush la siinayo markii la rabana maarata muxuu ahaa laga codsanayo ma lagu kalsoonaan karo hadda kuwaan oo hadda kala qeyrsanay oo saddexdii lixdii kala qeyrsanay markii oo xildhibaanada lasoo xulayo sharif xasan asaa keensaday ahayd asigaa maaragtay maxaa u shaqeynayeen haddana waa kala qeybsameen waxaa weye nin walba meesha dandiisa ku jirta ama dhaqaala ugeelaya ayuu raacay oo nabdi iyo markii hore maaragtay ay ku midaysnaayeen mid oo maaragtay cadaalad ah ama sharci ku dhisan maba ahaynba sana gaar ayuu ahaa danta gaarkeena waa lagu kaysagaa sideedaba
marka iyadoo hadda dowladda federaalka iyo iyo reer beedhabo oo iskaashanaya amaba shacabkooda dega saddexdaasi gobol sidee maamul loo dhan yahay lagu dhisi karaa maxay kula tahay adiga
wallaahi aada iyo aad bay maaragtay maxaa arrintaasi ay u fududahay oo hadda wax oo dhib ahoo weyn oo ka jira male wax caqabad ahoo hadda maaragtay arrimahaas ka hortaagan ma jiraan keliya waxaa la rabaa dadki inay maaragtay maxaa u madax banaanaadaan aayahoodii inay ka tagsadaan intaas keliya ayaa la rabaa laakiin haddii shaksi oo maaragtay u afjoogto oo oo dhowr qafood oo maaragtay maxaa meel uu ku xariirso oo madi waxa ka siinaayo oo yidhaahdo anigaa lai doortay taas waa khalad waaye dowladdan inay maaragtay maxaa ahaa faragelin ay ku samayso ay tiraahdo qof iyada ay wadato ninkanaa la doortay iyadan ay tiraahdo waa khalad waaye laakiin haddii bulshada qaybaheedii kala duwan ay maaragtay maxaa isku yimaadaan oo dib u heshiisiin iyo maaragtay wadahadal loo furo ka bacdina maaragtay muxuu ahaa nidaam iyo maamul ay raali ka wada yihiin meesha uu uu ka ka unkamo waa wixii loo baahnaa waayo oona maaragtay muxuu ahaa nabad iyo xasilooni iyo cadaalad uu heli doono inkastoo dowladda federaalku iyada horey ay u sheegtay inay taageereyso maamul saddex gobol ka kooban haddana dabcan shariif xasan sheekh aadan markii la doortay waay u hambaliyeysay dhinacyadii kalena weli waxay taagan yihiin mowqifkii ahaa lixda gobol si uusan marka isku dhac u imaan muxuu xalka ku jiraa maxaa hadda la gudboon in dowladda federaalka ay ku dhaqaaqdo
dowladda federaalka horta inay koox ay u eexaso waxaa weye ay ku qaldan tahay waxaa eexday samaysay wax bulshada maaragtay maxaa raalli ka wadaa ama maaragtay maxaa isku raacsan yihiin ma aheen waxaasi waxaa loo baahnaa in maaragtay maxaa haddii aad ka geli karto dhexdhexaadin inay ka gasho oo shacbigii maaragtay maxaaha ay isu keento ka bacdina si dimuqraadiyad ee maaragtay cidii la dooran lahaa loo doorto marka dhinaca bay maaragtay raacday taasna waxaa weeye muxuu ahaa dulmi weyn waaye looma baahna waxaa lagama maarmaan ah hadda in maaragtay la wada hadlo qolada oo saddexda gobol oo taageersan iyo qolada lixda gobol oo taageersan oo wada hadal ka furo ay isu yimaadaan ka bacdina maaragtay muxuu waxay raalli iskaga yihiin meeshii kasoo baxo ciddii markaas la dooran lahaa maaragtay muxuu ahaa si madax banaan in loo doorto laakiin in dadka la jejoobo ama maaragtay muxuu ahaa caqabado maaragtay la hordhigo dhibaato weyn waaye
suurtagal ma tahay in beedhabo laga dhiso maamul lix gobol ka kooban oo goboladaas jubbooyinka iyo gedo ay ku jiraan
maya maya hadda suurtagal maaha annaga waa ujeednaayo waxaa weeyaan waayel waxaa yidhi korkiisa waa wada indhawaaye laakiin saddexda gobol ayaa la rabaa wax laisku waafaqsan yahay horta inay noqdaan markaas ka bacdi ayaa lixda gobol loo gudbi karaa sidee ku noqon karaan marka wax la isku waafaqsan yahay waxaa weye rabitaanka shacbigaa lagu shaqeynaya ee rabitaan shaksi ah waxaa weye in meesha laga saaro waayo